bismi illaahi raxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ayo dhegaystayaal waa jimce shan iyo labaatanka bisha nofembar sannadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a abaaraha saameeyey dalka soomaaliya oo warbixinno iyo waraysiyo kala duwan aan idinka hayno guddiga xalinta khilaafaadka dowladda federaalka ah ee soomaaliya u qaabilsan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka oo sheegay kuraasta lagu muransan yahay sabtida inay bilaabi doonaan kala saaristooda biyodhaamin laga sameeyey deegaano ka tirsan gobolka karkaar qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saakiyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad maqli doontaan intaasoo dhan ka horse warkii dunida iyo cabdifataax cumar geede mahadsaned khadar hal qof oo shacaba ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii xalay fiidkii rasaas lagu furay goob maqaaxi oo dad badani ay ku caweynayeen taas oo ku taalla magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool falkaasi weerar dadkii geystay ayaa la tilmaamayaa isla markiiba inay goobta ka baxsadeen iyadoo la sheegayo weli si rasmiya inaan loo aqoonsan inkastoo saraakiisha amnigu ay tilmaameen inay wadaan baaritaan arrinkaasi la xidhiira loona badinayo weerarkaasi inuu yahay mid daba jooga ahna qabiil balse ma jirto hubanti dhab ah oo xaqiijinaysa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi oo ahaa afar ruux ayaa lagula tacaalaya xaalkooda caafimaad cisbitaalka magaalada laasxanood iyadoo dhakhaatiirta caafimaadku ay sheegeen qaarkood inay qabaan dhaawacyo culus qofka dhintay iyo afarta dhaawacantay ayaa isku hayba siday daljir u xaqiijiyeen xildhibaano golaha deegaanka ee magaalada laasxanooda kuwaasi oo ah dhinac ka mid a beelihii bilihii ugu dambeeyey colaaddii ku dhex tiilay kuna dagaalamay deegaana ku yaalla koonfurta gobolka sool oo ay ka mid tahay tuulada dherkangeeyo abaarta ka jirta deegaanada puntland ayaa la tilmaamayaa inay saamaysay dhammaanba gobollada kala duwan ee puntland ayna sii kordheen tirada dadka iyo qoysaska ku fara bannaanaaday dabadheeraanta abaartaasi xoolahoodiina ay ka wiiqmeen tirada qoysaska abaartu ay saamaysay ee deegaanada puntland ayaa lagu cabirayaa ilaa iyo laba boqol oo kun oo qoys taasoo u dhiganta celcelis ahaan hal milyan iyo shan boqol oo ruux sida lagu sheegay war ka soo baxay golaha wasiirada ee puntland galinkii dambe shalay oo khamiis ahayd xukuumadda ayaa sheegtay haatan inay ku guda jirto diyaargarow ballaaran oo lagu samata bixinayo dadka abaartaasi ay saamaysay xaalka abaareed ee puntland ayaa lagu tilmaamayaa midkii ugu cuslaa inta la xasuusto islamarkaana geystay saamayntii ugu baaxadda weyneyd shacabka waddanka kuweedaya waxay bilaabeen inay soo doortaan baarlamaanka cusub ee dalkaasi toddobaad kadib markii la kala diray baarlamaankii dalkaasi oo muran uu soo kala dhexgalay iyaga iyo xukuumadda kuna aadanaa korukac ku yimid qiimaha shidaalka shacabka kuweyt ayaa u codayn doona ku dhowaad saddex boqol oo musharaxiin oo u tartamaya baarlamaanka si ay uga doortaan konton xildhibaan oo cusub sida guddiga doorashadu ay xaqiijiyeen dood dhex martay musharaxiinta xilligii ololaha ayaa si weyn loogu gorfeeyey arrimaha dhaqaalaha dib u habeynta siyaasadda iyo xuquuqda shacabka amiirka guud ee dalkaasi kuweyt sheekh sabaax al axmed al sabaax oo siddeetan iyo toddoba jir ah ayaa bishii oktoobar kala diray baarlamaankii hore ee dalkaasi kadib caqabado dhanka ammaanka ah oo ka dhashay doodihii baarlamaanka ee ku aadanaa lacagaha loo yaqaano kabista dowladdu ay bixiso ciidamada difaaca waddanka ciraaq iyo xulufadooda ayaa ku guulaystay in ay kooxaha islaamiyiinta ee daacish ay ka xoreeyaan saddex xaafadood oo ku yaalla bariga magaalada mowsil jenaraal haydar waa taliyaha ciidanka gaarka ee waddanka ciraaq ayaa sheegay in ciidankooda maalintii khamiista ahayd ay ku guulaystaan inay gacanta ku dhigaan saddex degmo oo ka tirsan magaaladaasi mowsil kuwaasi oo ku yaalla bariga webiga tigris oo kala qaybiya magaalada mowsil dhinaca kalena taliyaha ayaa sheegay howlgalkaasi lagu xoreynayo magaalada mowsil ay tallaabadiisa xigta ku xoreyn doonaan degmada suhuur waa midda ugu dadka badan magaaladaasi mowsil warkii dunidu waa naga intaa dhegeysa mahadsanid cabdifataax guddiga xalinta khilaafaadka doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya u qaabilsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in sabtida ay go-aan ka soo saari doonaan kuraasta lagu muransan yahay ee la sheegay inay musuq maasuqa kusoo baxeen ee baarlamaanka la doortay kuwaasoo doorashadoodu ka dhacday gobollo kala duwan oo dalkaa
run ahaantii xafiiska waa xaruntii guddiga xalinta khilaafaadka ilaa toddoba xafiis oo kale ayaa jira oo goobaha ama xarumaha maamul goboleedyada ka furan halkani waa xaruntii guddiga xarumaha maamul goboleedyada ay dacwada uga gaareen guddiga xalinta khilaafaadku halkaanna waxaan u ballansannahay maalinka sabtida haddii ilaah yidhaahdee soo socota in aanu dacwadaha ugu ugu culculus oo dhacay ilaa iyo hadda in guddiga xubnihii gobollada jiray ayaa mid meel walba waxaa yimid qofkii hoggaanka u ahaa hadda waad arkayseen cadaado tiimkeedii oo uu imaanhayey waxay u imaanayaanna waxa weeye inaanu si wada jira go-aan uga gaarno dacwadaha aanu isleenahay waa kuwa ugu culculus oo dhacay oo maaragtay ku tagrifalka awoodda iyo jawrfalka xuquuqda aadanaha iyo waxyaabahaasoo dhan la xiriira inaanu go-aan uga gaarno ayaanu rajaynaynaa insha allah runtii ma raba inaan ka hor dhaco maalinka sabtida waxaan rajaynayaa guddiga iyaga xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka heer qaran oo fiid la yidhaahdo inaanu soo wada saarno warbixin aanu kaga hadlayno wixii dhacay say u dhaceen iyo wax laga yeelahayo arrintaas ma rabo inaan inaan runtii ka hor dhaco laakiin kursigii xadgudub cad uu ka jiro oo ku soo baxay guddigu awood buuxduu u leeyahay in uu isagoo dabcan la tashanhayo gudiy guddiyada kale ee doorashada maamula kuwa heer deegaan iyo kuwa heer federaal in uu go-aan ka gaaro
hagaag abaaraha ka jira puntland ayaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambaysa nuur shire cismaan oo ah guddoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn ee buunsa oo la hadlay raadiyo udal jir ayaa ka warbixiyey socdaal uu ku tegay gobollo ka tirsan puntland iyo xaaladda abaarada ka jirta gobolladaasi oo kale ah nugaal karkaar bari iyo gardafo ha socaalka aan ku marayay meelahaas oo dhan garowe ilaa iyo baargaal iyo magaalooyin badan oo iyo tuulooyin badan oo udhexeeya waxay ahayd mid gaar ah oo annaga waxaan ka tirsanahay ururka lagu magacaabo kaalo ee maxalliga ah marka howlaha ururkaasi uu leeyahay baan u aaday halkaa marka de waxyaabaha aan halkaasi ku arkay iyona waxa weeye waa haddaad wax iga weydiiso waan ka warrami karaya arrimaha ugu daran ee hadda dalka ka taagan waa abaarta oo gaar ahaan gobollada saameyn gaara ku reebtay intaad halkaasi ku sugnayd ama socdaalka ku maraysay maxaad la kulantay oo abaaraha la xidhiidha
wallaahi khabarow lagama sheekayn karo lagama sheekayn karo abaartani xoogeeda iyo sida ay tahay inta aan jiray kolleyba mid aniga isoo martay ama aan sheeko ku maqlay maaha xoolihii way yani dhinteen badiba miyaan odhan karaa dadkuna khatar buu ku jiraa waxaa aada iyo aad aad u naxaysaa markaad aragtid dad geediya oo baabuur lagu wado ama awr ku guuraya oo u socda meel kuwo kale kasoo guurayaan oo dhinacii kale isaga dad isu weydaaranaya oo aad arkayso labada meelood ee ay ku kala kala wareegayaan ama ku kala socdaan midna inaan waxba oolayn xoolaha ay wataana ama ay sitaan baabuurta ku sitaana ay yihiin kuwa aan sidaasi naf badan ulahayn oo aan sii noolaan karaynin dadkuna uu khatar ku jiro waxyaabaha aanu aragnay yani wax caadiya ma aha oo xooluhu hadda yani wixii noolba waxay dadka gacantiisa ka sugaan ma ahane wax ay foof u aadaan oo soo daaqayaani ma jirto dadka iyo xooluhu inta ka hartayba gurigaa la wada joogaa wixii dadkaasu ay soo hola heelaan ba ay wada cunaan marka waa waxaynaan weligaan arag oo maqal haba yaraatee
deegaanadu markaa ma isdhaamaan halkeesa ugu daran wallahi waxaa moodaa waxa ugu daran meelaha ugu daran waxa weeye nugaal iyo meeshaan la yidhaahdo karkaar ilaa iyo inta laga gaarayo isku shuban iyo halka huddaas inta udhaxaysa dooxooyinku ay ku badan yihiin waxaad u malaysaa meelaha buuraleyda ah in xooluhu ay iyo dadkuba ay dhaamaan kuwa dooxooyinka iyo meelaha jeg waayo buuralaydu waxay leedahay dhir waaweyn oo anjeelku ka mid yahay oo mareerku ka mid yahay oo damasku ka mid yahay oo yani dhirkaas loo laangooyaayo oo arigu waxaa moodaa inuu kasii ciriqayo oo ka dhaamo kuwa dooxooyinka aganka ee magaranaysaan waxba ku oolayna dhirta lahayn kuwa ku nool marka dhulkaas xagga barigaaba ba baa la qaatay baan isleeyahay
hagaag marka dadka dabcan waad la sheekaysatay qaarkood baa dhici karta waxyaabaha maskaxdaada mahadhada ku reebay oo ama sheeko aad ku maqashay ama aad soo aragtay maxaad nagala wadaagi kartaa
wallahi waan dadka haddii aan la sheekaystay ka wareysta abaarahaas waxa weeye ilaahiyo dadku haddee wax talaa oo hayaan oo ma jirto ilaahay baanu baryaynaa bay leeyihiin cid ay hadeer kaleeto oo ay ku kalsoon yihiin inuu wax siin karo ma jirto laakiin waxaa moodaa haddana inay quus ku sugan yihiin oo xilligii xilligii uu baaba'san yahay maxaan ku idhaha xilligii uu dhammaad yahay ee roobka la filanayay inkastoo roobka ilaahay waayo guurtuu doono uu keeni karo marka waxa weeye dareenka hadda ay ugu jiraa waxa weye waxaad maqlaysaa hay-ado iyo dowladii puntland iyo dowladihii kaleeto iyo meelaha abaaraha ay ka dhacayaan soomaaliya guud ahaan u badan inliya biyadhaan iyo bilyadhaan marka arrintuu biyadhaan keliya ma joogto arrintuu biyadhaan keliya ma joogto dadkiibaaba u baahan xoolihii ka dhammaadeen ayaaba u baahan in qorshe loo sameeyo sidii dibu dejin ama dejin loogu samayn lahaa oo qorshe cusub loogu samayn lahaa dadka kanu way soo xeroonayaan ama qaar baaba tuulo sida waxaa tuulada la yidhahdo cilmu oo laygala soo hadlaayo iyo dhudhub iyo ka tirsan karkaar iyo nugaal labadu ka kala tirsan yani dadkii baaba qaylinayo waxay leeyihiin yaa yaa yaa naga soo gaaro oo haddii aanu yaa naga raro oo tuulooyinka iyo magaalooyinka noo qaxiya iska daa xooli xoolii waaba dhammaadeenba ama wayba ka tegayaanba waxyaabaha kaleeto aan arkay oo waxaa kamid ah xoolo laga tegayba geel laga tegay iyo ari laga tegay oo meel iska farfadhiyo oo magaranaysa laga tegay oo dawa faganayso iyo yani waxa qofkii yani oohin ilmadu ay ka kaasoo boodayso markii aad aragto silca waayo dadkiibaa quus jooga oo dhimanaya oo khatar ku jira haddaan laga gaarin ilaahay baa si ka u maqan ma garata ilaa hadda noocuu doono iyo awood kastaba hala ahaadee wax gurmadahoo dadka loo fidiyey ma jirta oo gaadhi ma naqal anigu ma maqal anigu dhegahaygu ma maqal indhahayguna ma arag wax gurmadoo dadkaasi loo fidiyey hadday ahaan lahayd xagga biyaha iyo hadday ahaan lahayd xagga cuntoba midna anigu ma arkin dadkaas anigu aan intii aan maray waxay helayeen haba yaraatee ma jirin ugu dambayntii aragti ahaan qaab noocee waad isleedahay dadka waxbaa lagu gaadhsiin karaa maxaase ugu daran oo hadda ay aada ugu sii baahan yihiin wallahi arrintu hadda waa waxa weeye in la badbaadiyo dadka bay taagan tahay dadka in la badbaadiyo oo oo meel kasta oo loogu tegi karo cunto loo geeyo weliba xilli dhaxana baa lagu jiraa oo bayra oo qabow fara badan baa jira dadkaas waxay u baahan yihiin maadaama ay daciif yihiin oo awoodoodii ay daciifantay waxay u baahan yihiin inay helaan wax dhaxanta ka celiya inay helaan wax sida wax lagu gaarsiin karaya de horta ilaahay baa dadkan wax gaarsiin karaa runtii marka loo hadlo waa wax awooda puntland ka weyn waa wax aan laga sii tabaabushaysan oo aan loo sii diyaar garoobin haba yaraatee sanduuq dhaqaale oo loo sii abaaruhu mar walbo bay dhacan tan haba haba u daraatee laakiin waxaa la rabay in marka hore loo sii diyaar garoobo oo la yidhaahdo abaarta yani xilligaas haddii abaari dhacdo soo socda hadda barwaaqaynu ku jiraa la yidhahde maxaynu ka yeelaynaa oo sanduuq loo sii sameeyo oo dadka reer miyiga laftooda la abaabulo oo la yidhaahdo dhaqaale kaydsada la yidhaahdo oo dawladdu ay usii samayso sanduuq iyo dhaqaale ay ugu talagasho lagaga gaashaanto haddii wax un masiiba ay dhacaan sida abaaraha sida sunaamida sida duufaanta iyo daadadka ay dhacaan lagaga intaasu midna ma jiraan waxa weeye waxay dadka ku habsatay iyadoo layska hurdo oo aan waxankaasa looba diyaar garoobinbaba marka yani siyaabaha waxaa la rabaa si degdega in aan loola sugin ee la gaarsiiyo wixii la gaarsiin karo la gaarsiiyo intii la gaarsiin karo haddii la yiraahdo hay-adaha la sugaya iyo maxaan ku yirahdaa hay-aduhu waxay leeyihiin waxa lasoo xaqiijiyo waxaa inta ay soo wadaan baaba dadku waa goosanaya wey marka waxaan ku talin lahaa anigu in dadka wa heli kara wax kasta oo qofku bixiyaa dan bay u tahay qofka baahan qof kasta oo wax bixin karo in alla inta ay doonto ha leekaatee inaad wax bixiso hadday dawlad tahay iyo haday hay-ado tahay haday ganacsiya tahay iyo hay-adaha waxaan ula jeedaa hay-adaha gudaha ee maxalliga ee dadka soomaaliya is leeyihiin inay u gurmadaan dadkaasi masaakiinta ee walaalahooda oo lagu rido yani waa wax dad xun baa jira oo hadday gacantooda ku dhacdo dadkii oo dhimanaya laga yaabaa inay iyagu ku muraadsadaan waxaa gacantooda soo gala in waxaa la helo ay gasho gacan la hubo oo wixii la gaarsiin karo oo dadkaasi la gaarsiin karo gaarsiinaya intaasaan anigu ku talin lahaa
gudoomiyaha dalada warradan dawliga ahayn ee puntland nuur shire cusmaan ayuu kaasi ahaa degmada wudwud ee gobolka cayna waxaa ka jira biyola-aan baahsan taas soo sababtay in meheradaha qaar ay biyola-aan darteed u xidhmaan dadka danyarta ah ayey biyola-aantani saameyn badan ku yeelatay xaawo xasanaadan oo ah mid ka mid a u dhaqdhaqaaqayaasha ururada bulshada ee wudwud ayaa daljiro arrintaa uga warantay annaga waxa weeyaan nawaaxidan aanu ku fadhino yeerguuraa fara badan roobab yar yar oo ka dahay nawaaxidayada anas baa la isugu soo guuray roobabkaasina waxay keeneen in dadkii meel kasta kasoo haarsado kasoo guuro laysku soo cidhiidhiyo hadeerna markii ay dee wixii xoolihii iyo wixiiba waxay cunaanba waayeen wax kale soo raaci waayeen qorax bacan iyo kaliil ay iska hayso xoolihii iska soconayaan iyagoo maxay tay gaajoonaya iduu iska soconayaan waraabaha iyo iyagu isla miranayaan dee dhibaatada ma yara ilaahay unbaa kasoo furfuri kara waxa haya dadka gudaha magaalada woodwood see u saamaysay biyola-aanta oo kale magaalada woodwood aada iyo aad baa biyola-aanta uga jirtaa si aada oo ba-an bay uhaysaa waxa weeyaan lamaba heli karo biyihii haddii la helo wax baraagoo biyo ku jiraanna maba jiraan ceelkiina waa sii go-ayaan ceelashu way gooyaan waa la qodayaa wax biyo loogu tagayaana ma jiraano mar haddii rooba uunan korka ka helin dee ceelka ishiisii daruunkeedu waa qalanayaa garatay marka biyuhu waxa weeyaan haddii la helo foostadu waa boqol hadday meelaha booyada wax ka soo qaadaan baraa kasta ninkii lahaana hadeer wuu xidhay biyahaasi aada iyo aad bay dadka warwar ugu hayaan kashu waa naxaysaa aad baa dadku abaartaas biyo la-aanta wixii kale ee la quudan lahaa dee waaba la heli karaa hase haatee labdhabarka noloshu waa biyo haddii la biyo biyo la waayana nololina ma jirto waxaa la karsan maayo marka hadda oo kale biyaha xaggee laga helaa biyaha meelahaas maxay haysay tuulooyinkaan nagu xeeran roobabku wax yar oo sagxad sagxad iyo dhowr salaamiya ay baraaduhu u galeen ayaa marka ugu dambaysay laga soo qaadqaadaya hadeerna meel loo kacaba la garan maayo xaaladaha adag bay kasii adag tahay hadeerta waxa weeyaan dee waxaa haddaan riig loo qodin dadkan ama ilaahay dee usoo arxamin waxa weeya waxaan umalaynaya dad badan oo biyola-aan u dhintay waa la arkaya haraadid waay saameynta marka ay magaalada oo kale ku yeelatay hadday ganacsiga tahay hadday dhaqdhaqaaqa kale tahay ma jirta taasi way jirtaa oo maxay haysay waxaba yaraatee ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa aad bay usii liitaa waxay ugu sii liitaa xaggii xoolihii xoolihii lagu ganacsan jiray dadkan xoola ku nool bay ahaayeen xoolahaasaa la iibgeyn jiray dadka reer miyiga ah baa sii daran dhibaatada ugu weyne waxay sii haysaa reer miyiga waxa weeya neefkii adduunyada ahay ay ka ganacsan jireen dee ganacsadka ma iibsanayso waayo xoolihii waxay cunaan iyo biyo midna ma haystaan muwale isleeya haddaad neefka gadatid dee neefkii baa baktiyaya maxaad markaa ku falaysaa ha ku baktiyo kii lahaa kadibna qofkiina meeluu maxay haysay neefkii ula kaco ma hayo neefkii sii dhaqaaqi lahaa dadkii waxay sameeyeen wixii sii raaqraaqi lahaa ee xoolahaa inay kaxeeyaan hadda xeryay leeyihiin shanta bi afarta bilo laba dhowr bilood oo soo aadan waa tacaanood iyo xoolaha la qasho ee maxay haysay daaraxa la yidhaahdo xeryaa loo samaysto sida makhaayadihii laga shaahi jiray oo kale hudheelada cuntada laga cuni jiray saamayn ma ku yeelatay arrintani oo wax isbedela ma ka yimaadeen ama qaar rafacmi ma jiraan qaar damiyeyna waa jiraan qaar weli sii ciriiriqayo meel kale oo ka tabaa ka keeneen ay wax sii walwalaaqaya way jiraan shaaha waa kordhiyeen oo shan bay afar bay ka dhigeen biyola-aantaas sababaysa sunkar waa la iska helayaa oo xagga maciishadu may kicin waana la helaa hase ahaatee biyahaasaa sababaya oo maxay ta cabitaankii meelihii laga cabi jiray iyaga laftigooda laiswaraabinba maayo waxa weeyaan dee biyuhu waa baahanya aad bay u baahan yihiin biyaha baahidooda marka shaaha markii hore mise u ahaa marka hadda afar kun yahay saddex buu ahaa shaal saddex buu ahaa weligeed saddex baa lagu gadan jiray waayahan oo dhan waxa saddex ka kacay maanta un baa la hayaa afar ay noqdeen
cuntada kale hodheelada laga cunayo oo kale sida bariiska oo kale isagu ma qaaliyoobay mise waa sideetiisa
cuntooyinka kale maxay tay xagga maciishadu waa dee waa iswadaayo waxa weeyaan xaggan biyaha un baa laga hadlayaa kollay biyaha maxay tay cabitaankii iyo faraxalkii iyo wax walba waa la yaxmeerinaya markii hore daladina qaar baa damiyey oo aashidaynba oo biyola-aan u damiyey ilaahay mise hodheel baa dameyey marka ama makhayadood ilaa dhowr mudeel saddex mudeel iyabaa damiya afar hadeer annaga soddon baa lagu gadan jiray markay ugu kacdo soddon iyo soddon iyo shan maxay tay hadeerna dee waa marxaladaasay marayaan marka hadeer boqol iyo konton laguba heli maayo laba heli maayo anaaba boqolkay saga kaasoo qabtay anigu maxay tay maba la helayaa qabaa boqolkiibaanba lagu helayn boqol iyo konton baan lagu helayn biyaba lama hayo xaawo xasanaadan ayay taasi ahayd deegaano ka tirsan gobolka karkaarna shalay waxaa laga sameeyey biyo dhaamin maxamed faniin oo ah saraakiisha ciidamada nabadgelyada waddooyinka ee puntland oo biyo qaybintaasi ka qayb galay ayaa daljiir uga warramay arrintaas bismillaahi raxmaani raxiim waxaan inii sheegayaa booqasho horta booqasho wanaagsan daljir waxaan inii sheegayaa abaaraha dhulka saameeyey abaar daran daran baa saamaysay dalka iyo dadkiiba abaartaasoo sima ay tahay soomaaliya o dhan maanta ay ka dhan tahay ku dhan tahay aada iyo aada waxyeelo badanna geysatay geysanna doontaa wax badan haddaan ilaahay uusan ka soo gaarin arrinta anagu anigu dooxada dhowraneed gabadha la yidhaahdo ganacsato caasho axmed dheere waxay bixisay labaatan waxay ku deeqday labaatan booyadood oo biyaah inay dooxada dhowraneed iyo inta ku xiran ay geyso koow waxaa ka ah dooxada cagta gudurwaa hariso ammaan ooyo qaad waa uur caleed jiica raran dhugaweyn magar waxa weeye meesha la yidhaahdo balli dhacar sagaalkaa goobood ayaa biyahaasu ku socdaan shalay baa la balaabay ilaa hadda biyahaasu waa socdaan ilaahay waxaan u rajaynaynaa kollay lacag badan baa ku bixinto laba kun iyo dheeraada ilaahay caasho ilaahay ka abaalmariyo waa deeqay baxsatay ilaa waa ka farxisay ummaddaas ilaahay ka farxiyo intaas oy dhibaato ka qaaday dadkaas haddaa aragtaan waxayna ku dhacaya dhibaato ah dhibaato ah dhibaato adag baa haysata wax meelaha qaarkood wax biyo lagu shubo ma leh waxa loogu shubo ma leh hoy ma leh oo raas ma leh oo meelay degan yihiin ma leh waxa weeye booyadihii baa waxaa lagu qaaday fuustooyin iyo baco wixii lagala gaari karo halkaa dhibaato xun baa ka muuqata ama ka jidha haddee ummadda kale oo arkay aragtay ama ummadda kaleoo dhegaysanaysa iyagana waxaa looga baahan yahay inay wixii deeqah oo ilaahay dartiisa ula niyoorayaan inay ka qayb qaataaniin arrintaasna ay qayb libax ka qaataan waxaan ka faa'iidaysanaya raadiyaha dalka dadka u dhashayow soomaaliyay waad arkaysaan maantay dad iyo dunyo la kala hari maayo dad iyo dunyo la kala hari maayo magaaladana dhib baa ka jidha baadiyana dhibtaasaa ka dhacday abaar baa dhacday xoolo iyadoo sidaasa ayaa maanta sicir bararka ka socda magaalooyinku wadi u yahay ummadda qofkii laba boqoloo dollar maanta damca inuu wax ku galo ama raashin ama biyo ma gaari kadho mana gaari karo waxna kama samayn karo waa laba boqoloo dollar si u helana adag hadda say wax u tadhana adag dhibaatada masiibada jidha caynkaa weeye soomaali weynay waad arkaysaanin waxaan gaarsiinaya waxaan ka faa'iidaysanaya dadka dadka u dhashayow hantidalow dabadda jirow dalka joogow dadkaas waxay u baahan yihiin kaalmo alle iyo mid aadanibaba intaas casha ilaahay ha ka abaalmariyo ilaahay wax khayr ha ugu bedelo intaas baan ku gebagabaynayaa haddee waa inoo silaa waayahay maadaama aada sheegtay in abaare ay ka jiraan dalka baaxadeedana ay la eg tahay kuwa dadka iyo dunyada saameyn ku yeeshay meelo badanna dadku ay soo xaroodeen xoolihii ay dhammaadeen dadkuna ay ku daba jiraan dhanka kalena magaalooyinkii laga soo sheegaya sixirbarar iyo miciishadii oo korortay yay tahay marka cidda wax ka qaban karta arrintan horta ilaahay baa wax ka qaban kara awoodda guud tan ilaahay weeye rabbigay baa wax ka qaban kara bini aadankeennu maradhaaraynu samayn karaa waa maradhaar waxaynu samaynaba wax allaale cadda dadkaa biyaa loo shubaayo teer iyo shalay iyo xalay iyo maanta iyo berri biyaa loo shubaayo berri waa ka ooman yihiin meel cilaana waa joogaan waa waxaan wax adduunka masiiba weeye hadday tuulo tahay iyo hadday meel degaan ahayd iyo hadday tahay meel hadda la degay oo baxsan meesha ugu yarnaa saddex boqoloo qoys fadhila'ay hadday tuulo ahayd dadka waa la xorooraya xoolo waa dhammaanaya waa laga tegaaya xoolaha marka waxaa loo baahanya waxaa wax ka qaban karaa wixii tabana wixii tabana wixii ilaahay naxariista geliyey ummadda wixii ilaahay naxariis geliyey hadday hanti leeyihiin hadday shaqaale yihiin hadday dowlo tahay hadday dadweyne tahay waxaa waa gargaar ummadda waxay u baahan tahay qaarkeed in la raro oo meelahay degayin laga raro meel lagu ururiyo ma guuri karaan ma guuri karaan maan dalaan guuri karin baa jira dadka hantidiina ka dhammaatay silicsan haddaad aragtid oo lugooda iyo abuurtooda caradka dhibaatada ka muuqata dayaca ka muuqda wax lala argagaxo wey waa wax lala argagaxo waa wax ninkii islaama ummadda ilaahay uu ka daqiqan karo waxaan aan arkay ama soo aragnay dhibaatada caynkaasaa jidha hadde ummaday ummaday dhal iyo dabadba arka dadka dadka waxaa laga sheegaya arka bal horta arka idin markaa aragtaaniin dee wixii tabara iyo wixii talaah marka waxaa looga baahaya dadkay ka dhasheen ummadaan
waayahay biyodhaaminta laga sameeyey deegaanada aad sheegtay ee labaatankaasi booyadood maxay ka bedelaysaa noloshii dadkaasi maadaama abaar baaxadle ay jirto hadday ahaan lahayd dhanka biyaha
waxay ka bedeli karaa shan beri lix beri ayay ka bedeli karaa inay oonka ka baxanin wixii shan beri ka dambeeya ama afar beri ka dambeeya waa ooman yahay waa siloodii intaa inaanay kaba bedeli karno waa tahay dhegaystayaal xubnihi joogtada ah ee barnaamijka ayaa lasoo gaadhay iminkana ku soo dhowaada xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kusoo dhowaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida nadiga westeham united ayaa doonaya inay ka faa'iidaystaan ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda yuva maria madrusig lagu magacaabo marka la gaaro bisha janawari nadiga jelse ayaa doonaya inay heshiis cusub ka saxeexaan ciyaaryahan diaga costa kadib markii ciyaaryahankan reer sbein balse asal ahaan ka soo jeeda baraasiil uu qaab ciyaareed wanaagsan kulamadii ugu dambeeyey soo bandhigay tababare antonio conte ayaa wadahadalka ciyaaryahankan doonaya inuu sii horumariyo si uusan ugu laabanin kooxdiisi hore atletico madrid nadiga arsenal ayaa doonaya inay ka faa'iidaystaan ciyaaryahanka wolfsburg ee jarmalka u ciyaara julian dalaxer weli ma uusan ka harin tababara arza wenger ciyaaryahankan uu doonaya tan iyo yaraantiisii naadiyada manchester united iyo arsenal ayaa ku dagaalamaya andre boli ciyaaryahanka lagu magacaabo kaasi oo haatan la sheegayo in qiimihiisu uu sare usii kacay wakiilka ciyaaryahanka kooxda barcelona ee miisa ayaa xaqiijiyey in kooxda manchester city ee wadahadal la bilowday dhanka kale wakiilkan oo aabihiis ayaa waxa uu sidoo kale warbaahinta argentiin u sheegay in labada kooxood ee reer manchester waa city united ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan nadiga manchester united ayaa dhankeeda u adeegsan doonta shirkadda adidas taasi oo la sheegayo inay tahay midda fursadda u siin doonta kooxda manchester united inay kaga guulaystaan miislas wareegitaankiisa kooxda manchester city ee guardiola uu hogaaminayo baris san german ayaa doonaysa inay sii xoojiso wadahadalka neymer ay ku doonayso waxaa la sheegayaa in kooxda caasimadda faranse ka dhisan ay doonayso dalabkii ugu dambeeyey oo laba boqol konton milyan ku kici doono inay u gudbiso kooxda barcelona waxaa warku intaasi ku darayaa in kooxda baris ay doonayso lacagta saddex sano gudahood inay si tartiiba u bixiso
xubinta wargeysaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumarno wargeeska daily telegraf wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay gabadh dhimatay oo ku guulaysatay in meydkeeda la kaydiyo iyadoo ka rajo qabta in ay dib u soo noolaato gabadh afar iyo toban sanno jir ah oo doonaysa in jidhkeeda la kaydiyo markii ay dhimato si haddii daawo cudurkeeda loo helo mustaqbalka ay u soo noolaato ayaa ku guulaysatay dacwad ay geysay maxkamad intii aysan dhiman ka hor gabadhan oo qabtay cudurka kansarka ayaa waxaa taageertay hooyadeed si ay u hesho waxa ay rabto oo loogu kaydiyo jidhkeeda laakiin aabbaheed ayaa arrintaa ka soo hor jeestay waxa ay u qortay warqad garsooraha maxkamadda magaalada london iyadoo sheegtay inay rabto in ay wakhti dheer noolaato oo aysan rabin in lagu duuga dhulka hoostiisa gabadhan oo dhimatay bishii oktoobar kuna dhimatay magaalada london ayaa meydkeeda loo qaaday waddanka maraykanka si loogu kaydiye qaboojiye garsooraha maxkamadda sare ayaa go'aamiyey in hooyada gabadha ay go'aan ka gaarto waxa laga samaynayo jidhkeeda markii ay dhimato gabadhan oo degganayd magaalada london ayaa internetka ka baartay habka meydka loo kaydiyo ee la yidhaahdo karyonis bishii ugu dambaysay ee nolosheeda markanna waa wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku qoray hoggaamiyaha ruuxiga ah ee waddanka iiraan oo sheegay in ay jawaab ka bixin doonaan haddii maraykanku cusboonaysiiyo cunaqabataynta uu ku hanjabay hoggaamiyaha sare ee waddanka iiraan ayatullaahi sayid al khumeyni ayaa waxa uu sheegay in iiraan ay jawaab celin ka bixin doonto haddii maraykanku ku dhaqaaqo tallaabada ah in la cusboonaysiiyo xeerka xayiraadda iiraan ee lagu magacaabo i s a kaas oo dhacaya dhammaadka sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka aqalka wakiilada ee waddanka maraykanka ayaa codsaday in toban sano lagu kordhiyo i s a da horaantii bishan laakiin si ay sharci u noqoto biilka ayaa waxaa ansixin doona senadka sidoo kalena uu saxiixi doono madaxweynaha haatan ee waddankaasi maraykanka ilaa iyo hadda xukuumadda maraykanka ayaa geysatay dhowr jeer xadgudubyo la xidhiira heshiiska newgleerka ayuu ayatullaahi kumeyni u sheegay xubnaha iskaa wax u qabsa ee ciidamada basij ee magaalada tehraan maalin ka hor xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka saaka ee dunida subaxnimadan wuxuu idinkaga imaanayay stuudiyaha dal jir ee buuhoo lintan isku arkayna barnaamijka la mid ah nabadgeli